intay sararka xanuula saran allah ka saare subax wanaagsan intii saakaasama ku toosto dantooda soofi allah u siyaadjia subax wanaagsan intii saakaasama ku toosto dantooda soofi allah u siyaadjia subax wanaagsan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinba dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si waliba maqalka raadiyo beerula idiin soo gaarayo kuna soo dhawaada barnaamijka bariida iyo beerula oo maalin waliba xiligan oo kale aad maqashaan gorsheegto markay soo dulisaagto xilligada afrikada bari marka laga reebo maalinimada jimcaha ah maalinka maanta ahna waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo cabdimajiid maclin aweysa waxaana farsamaynaya bilaal daahir waaney dhegeystayaashiina jecnay barnaamijka ay nagala qayb noqdaan waxay nagala soo xiriiri karaan taleefan nabarada eber lixar sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan oo wicitaan toosa halkaad fariiqoraaley nagu soo gaarsiin kartaan eber lixal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystayaal adikoona fariimihinii wicitaanadiinaba inagula wadaagayo halka aad saaki joogtaan sida loogu abiristay isla markaana inagala qayb qaadanayo barnaamijka bariida iyo beerula oo aad ka maqlaysaan magaalada beledweyne iyo deegaanada ku geedaaman mawjada dherarkeedu yahay sideed sideed dhibic sideed megaartis halka dhegeystayaasha in kala joogo magaalooyinka kale ee dalka iyo guud ahaan daafaha caalamka intiisa kale ay naga maqlayaan baraheena bulshada sida facebook iyo youtube-ka iyadoo xusid mudan tahay dhegeystayaasha in hirgi kale adeega internetka in sidoo kale fariin qorarkooda inagu soo gaarsiin karaan bartiseena whatsapp-ka ee badhi hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal markale subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawadeedii ka leenahay kuna soo dhawaada qeybihii ugu horeeyay ee barnaamijka barida iyo beelulah si aad inugula wadaagtaan halka saaka joogtaan sida loogu abiriistaadi kuna nagala qeyb qaadanaya barnaamijka barida iyo beelulah dhegeystayaal waxaad nagala soo xiriiri kartaan taleefan nabarada eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan oo wicitaan toosa halka aad fariin qoraalin inagu soo gaarsiin karaysaan ebedhi hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal adikuona fariimihiina iyo wicitaanadii ibnaamaha dhegeystayaal inagula wadaagayo halka saake aad joogtaan sida loogu waabiriistay dhegeystaha ugu horeeya ee qaadka taleefka ku jira ayaan soo dhaweynayaa si oo barnaamijka nagala qayb qaato halo asalaamu calaykum waa hagaag dhegeystahaasi qadka taleefanka ayaa ka helayay waase filaya intuu barnaamijka hawada ku jiro haddii oo waqti uu saamaxo inuu dib inagala qayb qaadan doono barnaamijka baridiya beerlo ayaad maqlaysaan qeybihii ugu horeeyey ee barnaamijkana dhegeystayaal waad maqlaysaan dhegeystayaasha barnaamijka jecna inagala qayb noqdaan waxay nagala soo xiriiri karaa teleefon nambarada eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan oo wicitaan toosa halkaad fariiqaan inagu soo gaarsiin kartaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystayaal ee ku jira halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka taleefanka ayaa ka helayay waa safiraya intuu barnaamijka hooda ku jiro inuu dimi nagala qayb qaadan doono dhegeystayaal fariintiisa lasoo gaarsiiyey wuxuu leeyahay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magaciigu waa aniso waxaan joogaa xaafadda kooshin magaalada baladweyne si wanaagsan ayaa saaki loogu waabaristay waxaana loo diraray goobihii caafimaadka waxbarashada iyo ganacsiga aad baan idiin salaamay meelada waad mahadsan tahay dhegeysta dhegeystahan kale fariintan soo gaarsiiya wuxuu leeyahay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magaciigu waa iqro waxaan joogaa xaafadda buudnuweyn ee magaalada baladweyne saaki waxaan ku waabarisanay si nabadda aad baad u mahadsan tahay dhegeyste dhegeystayaashan iyaga sidaas islaama jecelna barnaamijka nagala qayb noqdaan ayaan soo dhaweynaya dhegeystayaal leen ku jiro halo asalaamu calaykum dhegeystayaasina qadka taleefanka ayaa ka heliyay qeybii ugu horreeyay ee barnaamijka baryada iyo beerlulah ayaad maqlaysaa waa tahay dhegeystayaal mar kale waxaan hawada idinka leenahay subax wanaagsan qaybihii ugu horeeyey ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waana baridihii beelo inagana kusii saqayna qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka dhegeystahan qadka taleefiga ku jira ayaan soo dhaweynayaa si uu barnaamijka inagala qayb qaato islamarkaana uu inagula wadaago halka saaka uu joogo sida loo waabirisay haloo dhegeyste qadka taleefanka ayaa dhegeystaasi ka heliyay dhegeystayaal barnaamijka waxaad ugu qayb noqon kartaan eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan oo wicitaan toosaa dhegeystayaa qadka taleefa ku jira halo asalaamu calaykum halo dhegeyste wacalaykum salaam soo dhawow marka hore marka xigta magacaagii halkaad joogto sidee saaki loogu waabirisay xaafadda kuushan dhegeyste
saxanaha lagu agrista gabe ganacsiga gabe caafimaadka gabe waxbarashada ku socodka gaadiidka dadweynaha saaka waa lagu dareero wax dhibaataa kama taagna hawlahayntan waa beerlada jira dad ayaa leh wax
wanaagsan wanaagsan waa dhegeyste waynu kaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka inagala qayb qaadatay isla markaana aad inagula wadaagtay halka saaka aad joogto sida loogu waabarisay dhegeystayaashan iyaga sidaasi sina mida jecelin ee barnaamijka inagala qayb noqdaan ayaa soo dhaweynaya si ay iyagana ay nagula wadaagaan halka saaka ay joogaan sida loogu waabiristay qadka taleefanka iyo dhegeysta xigeen leen ku jira halo asalaamu calaykum halo dhegeyste aadan kusoo dhaweynaya walaal marka hore magacaaga iyo halkaa joogto
murtaafada kuushin nuurta subax wanaagsan xaafadda kuushin siyaasa kale ugu wabriistay
si wanaagsan walaal waxaa labada tiralee qaybaha ganacsatada
aad baad u mahadsan tahay nuurta wayna kaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka inagala qayb qaadatay isla markaana aad inagula wadaagtay xaafadda kooshin oo asaaka aad joogto sida loogu waabirisay dhegeysaha xigaleen ku jiro alo asalaamu calaykum aad baan uga xumahay dhegeysahaasi qadka taleefonka ayaa ka helayay oo se filayaa intuu barnaamijka hawada ku jiro inuu dib inagala qayb qaadan doono dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsay haddii aan ugu celiyo lamaradii barnaamijka u qayb noqon karaan waa lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeysaha leen ku jiro alo asalaamu calaykum
وعليكم السلام soo dhowo dhegeysta marka hore marka xigta magacaagii halkaad joogto
ماري جبت حافظة الولاد sidee saaka lagu waabirisa halkaad joogto
سوى أنسان قواح برشاة ومصر على وبرلال كارن تحت كارن برجل جبالنا
aad baad u mahadsan tahay dhegeyste waynu kaga mahad celinayna sida quruxda badan ee aad barnaamijka inagala qayb qaadatay islamarkaana aad inagula wadaagtay halka saaka aad joogto sida loogu abariistay dhegeystayaashan ayaga sidaad islamada jecelina barnaamijka inagala qayb noqdaan ayaan soo dhaweynayaa dhegeysta xiga leenka ku jira alo wasalaamu calaykum alo dhegeyste dhegeysta leen ku jira alo wasalaamu calaykum waayo hagaag waa kan gulbiya dhegeystahaasi leenka ayaa ka heliyay waa sii filayaa intuu barnaamijka hawada ku jiro inuu dib inagala qayb qaadan doono islamarkaana uu nala wadaagi doono halka uu saaka joogo sida lagu wabaristay dhegeystayaashan xiga iyagaa sidaad sisalamada jecelina barnaamijka in nagala qayb noqdaan ayaan soo dhaweynayaa si ay nagula wadaagaan halka saaka jooga ana sida loogu wabaristay leenka xiga dhegeystaha ku jira halo asalaamu calaykum halo dhegeyste waa tahay waana ka gudbiyaa dhegeystahaasi ismaqalkeena ayaan wanaagsanayn waa seefeliya intuu barnaamijka hawada ku jiro inuu dib inagala qayb qaadan doono islamarkaana uu inala wadaagi doono goobta uu saaka joogo sida loogu waabariistay barnaamijka baridii beello ayaad maqlaysaan dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijkana waan isla soo gaarnay dhegeystayaasha barnaamijka dib kala soo qabsatay haddii aan ku celiyo telefoon nambarada ee barnaamijka u qayb noqon karaan waa ebel lixan sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan oo wicitaan tuusa halka aad fariiq qoraalle inagu soo gaarsiin karaysaan ebele hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeysta xigeenleen ku jira halo asalaamu calaykum halo dhegeyste soo dhow walaal marka hore marka xigta magacaagii halkaad joogto
السلام عليكم
soo dhow calaykum salaam magacaagii halkaad joogto
صابرين كوشن
intee joogtaa
صابرين كوشن جبت sidee saaka loogu wabristay qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka heliyey waana ka gudbiyaa dhegeystayaasheena xiga iyaga jeclay barnaamijka in nagala qayb noqdaan ayaa isa soo dhaweynayaa si ay barnaamijka ugu qayb noqdaan islamarkaana ay nagula wadaagaan sida saaka loogu wabristay goobaha ay joogaan dhegeystaha xiga leenka ku jira asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة aad baan kusoo dhaweynayaa subax wanaagsan marka hore marka xigta magacaagii halkaad joogto
الله مقعي وسارة عندك عادة halkee joogtaa
سعادة
sidee saaka loogu wabristay halkaad joogto
sifiican loogu waabariistay waa waxbarashada kulli dhammaan waa lagu waab
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal wayna kaga mahad celinaynaa sida wacane wanaagsan ee aad barnaamijka inagala qayb qaadatay islamarkaana aad nagula wadaagtay halka saaka aad joogto sida loogu wabaristay dhegeystayaashana iyaga saas islaamada jecelina barnaamijka inagala qayb noqdaan ayaan soo dhaweynaynaa si ay barnaamijka ugu qayb qaataan islamarkaana ay nagula wadaagaan halka ay saaka joogaan sida loogu wabaristay ebalix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan oo wicitaan toos ah ayaad barnaamijka dhegeystayaal ugu qayb noqon kartaan halkaad fariiqlaan ugu soo gaarsiin karaysaan ebele hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal hase ahaatee dib ayaan isugu soo laaban doonaa markaana waxaad ku soo dhawaataan fariin
dhirtayaa la shidin lahaa qof kastoo shankeed beer dhulka wowsha dalkeenna soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhirtayaa la shidin lahaa
oo tahay dhegeystayaal mar kale ismaqal wanaagsan ayaan hawdeeda ka leenahay halka halkaas kaga dhimaano fariintaasi oo qayb ka ahayd barnaamijka dhegeysta xigaa leen ku jira halo asalaamu calaykum
wacdikum salaan waan kusoo dhaweynayaa dhegeystayaal marka hore marka xigta magacaaga iyo halkaad joogto
walaaleeraan xaafidna waa kuushin mar kale aan kusoo dhaweynayaa sida saaka loogu abirisay xaafadda kooshin
geeda loogu waabaristo gabaa kaartiga goba waxbarashada dhammaan laantana waa beerlu waxaan leeyahay siroodu aad baad u mahadsan tahay aadna jiro joog ayaynu ku leenahay dhegeysta wayna kaga mahad celinayna sida wacana wanaagsan ee aad barnaamijka inagala qayb qaadatay isla markaana aad nagula wadaagtay sida saaka loogu abirisay xaafadda kooshin ee magaalada baradweyne oo aad joogto dhegeysta xigaan laan ku jira alo asalaamu calaykum alo dhegeyste alaykum
wacalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow magacaaga halkaad joogto
waa dhawaad salma xaafadda ku dhac joogto laal sidee saaka loogu abirisay halkaad joogto
si fiican ayaa lagu waabaristo ganacsiga baabiya caafimaadka baabiya waxbarashada socodkaadid saasa loo wadaaya waxbarashada kama taagna qaladeynta xaafadda qulaca ka taagana waa wadaynta beerlada dowda walaaleya
waa tahay dhegeysta wayna kaga mahadcelinayna ka qayb qaadashada barnaamijka waa tahay dhegeystayaal mar kale waxaan hawdadii kaleenahay subax wanaagsan qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkana waan isla soo gaarnay dhegeystaha xigaan leen ku jira ayaan soo dhaweynayaa si uu barnaamijka ugu qeyb noqdo halo asalaamu calaykum halo dhegeyste asalaamu calaykum wacalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow magacaagii halkaad joogto
caaso xaafadda kuushin sidee saaka loogu abiris halkaad joogto
si fiican ayaa lagu waabaristo goobi ganacsiga goobi caafimaadka waxbarashada saaka waa loo deeray habereynta maqaxida
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal wayna kaga mahad celinaynaa guud ahaan dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka baridii beerula intaynu dib ka egnuma doono barnaamijkan mid lamid ah sidaas iyo nabadgelyo
martay ma rooba duula ma saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibcigii bisna say ma rooba duula ma saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay